أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga al andulus saaka idiin haysa kuwooda ugu door karoon waxaa ka mid ah ururka midooda afrika ayaa wax lala-aan fariira ku tilmaamay go-aanka halista gelinaya ciidamada kufaarta afrikaanta ee uu maraykanka qaatay howlgalla lala beegsay cadowga allah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo baay shil gaari oo sawii khasaare xoogan ayaa ka dhacay dalka bakistan waxaa sii kordhaya khasaaraha dadka shacabka ka soo gaartay duqeyn arxandaraha oo diyaaradaha cadowga allah ka geysteen deegaanka farsooley ee wilaayada shabeellada hoose kulan u dhexeeyey dhakhaatiirta xanaanada xoolaha iyo waxgaradka degmada aalcadde ee wila saamiga igada ayaa kusoo gabagaboobay degmadaas munaasabad lagu maamuusayay dufcad ka qalin jibisay macadka taajul waqaar ayaa ka dhacday degmada labaatan jirow ee wila saamiga ee baay ardayda macaahidda imaam waalig iyo khadiija binti khuweylid ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabada ka kala dhacay wilaayaadka bakool iyo jubbada dhexe يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo sibtiya taariikhna ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha muxaram sanada kun afar boqol afartan iyo sideed hijiri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan ururka midooda afrika ayaa wax lala anfariira ku tilmaamay go-aanka halista gelinaya ciidamada kufaarta afrikaanta ee uu maraykanku qaatay faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen marwaan maxmed afar maalmood kadib markii uu maraykanka u gudbiyey qaramada midoobay inuu joojinayo maalgelinta howlgalka ciidamada kufaarta afrikaanta ee soomaaliya ayuu si niyadjab ka muuqatay ugu warceliyey ururka midowda afrika golaha nabadgelyada iyo amniga ururka midowda afrika ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay tallaabada ay qaaday xukuumadda washington wuxuuna golaha ku safeeyey halis weyn oo kusoo wajahan howlgalka ciidankooda ee soomaaliya saameyn xun ayaa arrintan ku yeelanaysaa howlaha joogtaynta sahayda iyo qaabdhismeedka hannaanka maaliyadda ee howlgalka ayaa lagu yidhi qoraal loo diray xubnaha ururka gelinkii dambe ee khamiistii lasoo dhaafay waxaa loogu yeero golaha ammaanka qaramada midoobe ayaa safar rasmi ah u gaarsiiyey ururka midowda afrika ee maraykanka uu gacanta ka taagay taageerada ciidamada a u esom wixii ka dambeeyey kow iyo soddonka bisha diseembar ee dabayaaqada sanadkan labada kun lix iyo labaatan maraykanka ayaa ku dooday in wax faa'iide ah uusan ku qabin maalgelinta afrikaanta ee dhanka zaadka oo sanad weliba ay kaga baxdo shan boqol oo milyan oo dollar qarashka ugu badan ee lagu maalgeliyey ciidamada saliibiyiinta afrikaanta wuxuu ku dhacaa xafiiska unsos kaasoo qaabilsan taageerada iyo sahaysiinta afrikaanta mas-uuliyiin ka tirsan urur gaaleedka a u oo ku sugan adis ababa ayaa laga soo xigtay intan iyo markii uu maraykanka go'aanka soo saaray kowdii bishan ay sameeyeen xiriiro badan balse weli aysan helin hay-ad ama dowlad ballanqaad u samaysay howlgalka afrikaanta soomaaliya wixii ka dambeeyey soddon iyo kowda diseembar labada kun lix iyo labaatan wakaaladda wararka royters oo heshay nuqul ka mid ah diidmada maraykanka ayaa sheegtay in xukuumadda washington ay ishortaagi doonto in mar kale wakhtiga loo kordhiyo howlgalka afrikaanta ee soomaaliya jasaaka allaahu khayran walaalka marwan howlgalla la beegsay cadowga allah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo baay dhanka wilaayada banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qaraxa ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho gaar ahaan agagaarka isgoyska miisaanka dhuxusha waxaana qaraxaasi lala beegsaday fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan kuwada sirdoonka waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay sirgaal ka tirsan murtadiinta kaasoo la xaqiijin dhaawaciisa oo culus yahay dhanka wilaayada baay ciidamada mujahidiintu ay habeenkii xali madaafiic ku garaaceen xerada kufaarta xabashida ethoobiya ee deegaanka awdiilna ee hoostaga magaalada baydhabo waxayna madaafiicdaasi ku dhaceen gudaha xerada sidoo kale wilaayada baay waxaa tafaasiil laga helayaa qarax ka dhacay degmada qansax dheere oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka oo kaga sugan yahay wilaayadaasi waxaana qaraxaasi lala beegsaday gudoomiye ku-xigeenka maamulka ridada ee degmada qansax dheere murtadka lagu magacaabo mad ciidan mad balse murtadkaasi waa uu ka badbaaday qaraxa waxaana ku dhaawacmay mid ka mid a ilaaladiisa shil gaari oo sababay khasaare xooggan ayaa ka dhacay dalka bakistan faahfaahinta warkaasi waa ka walaalkeen abuusheba ugu yaraan afartan qof ayaa ku dhintay halka siddeed kalena ay ku dhaawacmeen shalay oo jimco ahayd kadib markii bas rakaabsiday uu ka baxay waddada kuna dhacay meel haadaan ah oo aad u dheer oo ku taala koonfur galbeed ee bakistan sida ay sheegeen mas-uuliyiintu afhayeenka dowlad goboleedka bolojistan shahiida rinda ayaa sheegay in darawalka uu waayey xakamaynta baska kaasoo ku dhacay tog ku yaalla xadka u dhexeeya gobollada bolojistan iyo khaybar bashtukha xilli uu ku jiray safar uu rakaab oo ku siday waxuu sheegay in kooxaha gurmudku ay weli ku jiraan aqoonsiga dadka dhintay iyo daaweynta dadka dhaawacmay baska oo kusii jeeday magaalada islaamabaad oo ah caasimadda dalka bakistan kana soo ambabaxay magaalada kuita ee caasimada gobolka bulujistan ayaa siday afartan iyo sideed qof oo rakaab ah shahiid raan ayaa sidoo kale sheegay in baska uusan sidin oo keliya rakaabkii loogu talgalay balse uu soo qaaday rakaab kale oo ka haray bas kale oo cilad farsamo awgeed u istaagay taasoo sababtay in basku aad u buuxsamo dhimashaduna ay u badato sarkaal booliiska ka mid ah ayaa sheegay in xawaaro sare uu ku socday baska taasoo keentay shilka inkastoo baaritaanku uu go'aamin doono sababta rasmiga ah ee shilkaasi keentay afhayeenka hay-adda gurmudka gobolkaasi faysal diin ayaa sheegay in kooxaha soomotobixintu ay adeegsadeen qalab wax lagu jaro iyo mashiino culus si ay uga soo saaraan meydadka iyo dhaawacyada baska hoostiisa maadaama uu si xun u burburay markii uu ku dhacayay togaasi muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa la arkayey dadkii ku dhintay baskaasi oo loo diyaariyey qaabkii loo aasi lahaa kadib markii karfino la geliyey iyo kuwa dhaawacmay oo la dabaybayo shilalka gaadiidka ayaa ku badan dalka bakistan waxaana inta badan sababo looga dhigaa waddooyinka oo aan wanaagsanayn iyo ku-xadgudubka shuruucda taraafikada oo ay sameeyaan darawallada iyo wadista aan taxadirka lahayn gaar ahaan deegaanada buuraha leh jasaaka allahu khayran walaalka nuur cali warsame awishiba waxaa sii kordhaya khasaaraha dadka shacabka ka soo gaartay duqin arxan dara ah oo diyaarada cadowga allah ka geysteen deegaanka farsoole ee wilaayada shabeellada hoose walaalkeen saadiq muumin warbixintaasi inoo eegaya iyadoo habeen ka hor a diyaaradaha cadowga allaha duqayn cadowtooya ka geysteenna deegaanka farsooley ee wilaayada shabeellada hoose ayaa waxay duqayntaasi sababtay khasaaro kala duwan cadowga ayaa duqeeyey guryo iyo goobo ganacsi oo ay dad shacaba leeyihiinna waxaana ku dhaawacmay sideed ruux oo isugu jira caruur haween iyo dad waayeelo ah sidoo kale waxaa burburay goobihii ganacsiga ah ee cadowgu duqeeyey qaar ka mid ah ehelada dadka shacabka ah ee lagu dhaawacay duqayntaasi oo la hadlay warbaahinta ayaa sharaxaya dhibaatada cadowga allaha ay ka geysteenna deegaanka farsooley ee gobolka shabeellada hoose
kunoolan kamid oo degan horta labaatan iyo laba guri oo ganacsi leh waa ku wato saxaafada duqeen ay oo iyana markii u yar yihiin tumila mase teerihin iyana baaba mase kahooyada habeen mase kahooyada dad oo caruur iyo waayeel u badan oo sideed ruux ayna dhaawac waana kor surin yahay duqeenta duqeenta beero oo markii u yar yihiin labaatan beer tuma shan beer qiyaastoo dhan nahay oo balood hasal u naqanee baawuro imarsiiyeen gantaaliii ka kubeen waa jirtaa iyada khasaarade aad farsooley ka dhacda habeenkan usaa moodin ragga horta oo dhaawacma duqowda ay markii u yar yihiin laba duqow haween lamow caruur oo kakaabta ay nyuuqta ay saddahow saddex dadkii kale caadiga ay oo shicib ay oo ragka ayu kulley meeshan muslimiinta ku noolaa waxaana intaas lamia marka gaal maa wus maraykan maa wus islaamka noolaada dan wujirta magaalada habeenkan duqeyna kaas kale waa karag saddex aruur ay iyo alhooyadood dhaawacay laba duqooy iyo dhaawac halasay iyo saddex nin kale iyo sideed yaasaasiyiin magaaladan halleen makal maqa waa baaba kutaabka ilahay diidinyin maha kutaabka ilahay diidin kutaabka ilahay lagusoo duula maogi ma soomaal waa soo dhexmareen soomaal badan ay soo dhexmareen meesha muslimiinta oo mujaahidiinta lamasoo duulinayo ha meesha mujaahidiinta ay soo duuleen hakawaana waa iska carareen kalaashan dambe wax ay reebteen mala ilaahay baa qababaradiyeen waxaana waa isaagina ilaahay habadka biyiinka dhigay sidoo kale ugaaska beesha garre ugaas cabdulaahi xaaji oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahiyey dhibaatada diyaaradaha cadowga allaha ay u geysteen shacabka maatida ah ee ku dhaqan deegaanka farsooley magaalada waa gubatay magaalada kalabad ka magaceed waa gubatay meeshii shidaal iyo wax lagu gadaya yaa gadaale ku dhufteen magaalada dhul badan ay ku gubdeen dhula dhula gubtay dadaa ka dhaawacmay dadkii guryaha iska saahanay shacabka ah duqeynta dad badana ka dhaawacmay nasaaradan inaan la iska dhiciyan daraa gaaladan sharciga ilaahay diidin dhibaatada waddanka kawada kitaabkan ilaahay laisku xukumay intaasaa diidin tahay dadka shacabka ay waxa uu sheegaa inay iska dhixiyaan diintooda iyo dalkooda ay difaacaan diyaaradaha saliibiyiinta ayaa dhowr jeer duqayn cadowtooyo oo dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeenna dad shacaba ka geystay deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah jasaaka allaahu khayran walaalka saadaq kulan u dhexeeyey dhakhaatiirta xanaanada xoolaha iyo waxgaradka degmada alcadawle saamiga ee ged ayaa kusoo gabagaboway degmadaas tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen casaam carafaad wuxuu ahaa kulan ballaaran ay soo qaban qaabisay wilaayada islaamiga gedo islamarkaana u dhexeeyey dhakhaatiir ka socday maktabka xanaanada iyo daaweynta xoolaha ee hoostaga maktabka sakawaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab mas-uuliyiinta wilaayada oo ay weheliyaan nuqabada iyo waxgarad kala duwan kulankan oo qaatay muddo saacad ah waxaa looga hadlayay arrimo badan oo ku aadan caafimaadka xoolaha iyo daaweynta xanaanada xoolaha waxayna dhakhaatiirta dhanka kala bixinayeen dowrahada ay siinayeen odayaasha oo ku aadan daaweynta xoolaha dhakhaatiirta xoolaha kulanka ka qayb gashay ayaa bixinaya talooyin muhiim ah oo ku aadan daaweynta xoolaha iyo muhiimadda bulshada ay u leeyihiin xoolaha waxayna dhakhaatiirta dhanka kala tilmaameen inay muhiim tahay in si wadajir ah laskaga kaasto maadaama xooluhu ay lafdhabar u yihiin nolosha aadamaha qaar ka mid a odayaasha degmada ceelcadde iyo nuqabada wilaayada oo kulanka ka soo qayb galay ayaa soo dhoweeyey kulanka dhakhaatiirta ka socday maktabka xoolaha iyagoona mahadda allaah kadib u mahad celiyey dhakhaatiirta ilaahay baa mahadle niman dhakhaatiir oo aqoon fiican la noo warbixiyey annaguna wixii baahi ahoo aan xusuusnayn oo deg deg ahaa waa u gudbinnay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa wax khayr leh inay ka soo baxaan oo kala kulanno asalaamu calaykum waraxmatullah bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin maanta kulan ballaaran oo walaayada gobolka iyo degmadu ay qabanqaabiyeen odayaashii deegaanka iyo nabadoonnadii iyo nuqubadii deegaankan ay ka soo qaybgaleen baan meeshaan ku galnay waxaana looga hadlahayey horumarinta iyo tayaynta xoolaha iyo kawarqabka caafimaadkooda waana nala soo jeediyey warbixin dheer oo maxay arrintaas kabayso annaguna wixii aragti ah oo markaas aan haynay baan u gudbinay si fiican baan marka barnaamijkaas isula fahnay bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillahi kulankan kulan wacan buu ahaa aada u wanaagsan wuxuuna ka socday xagga xanaanada xoolaha oo gobolka waana arrin aada u wanaagsan waana soo dhoweynay waana ku faraxnay waxaana codsan lahayn makadkii noo soo diray sakawaadka inuu noo ballaariyo oo gobolka meel walba uu yahay la gaarsiiyo oo loogu soo hagaago kulankana halkaasu ka saabsanaa waanu aad baan usoo farxagelin waana soo dhaweynayna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horta ilaahay baa mahadii shukrile aad baan mataqaanaa maanta u faraxsannahay waxaa noo yimid wafti qaymaysan oo mataqaanaaye xanaanada xoolaha oo dhakhaatiira oo aan filahayo koley annaga odayaal baan nahay maanta ma taqaanaayo ayaa geelin fara badanna way wadeen wax badanna ma taqaanay xooluun baan ku soo noolayno haddeer baad moodaa ma taqaanay maanta in annagana la baro xoolihii iyo dhaqankoodii iyo saan u dhaqaalaysan lahayn saan u dawaysan lahayn saan mataqaana u xanaanaysan lahayn kolley aad iyo aad baan mataqaanay wax weyn yaan u aragnaa maanta waana ku faraxsannahay
ilaahay baan u mahad celinaynaa awalan nagu kulmiyey meeshaan aaniyan waxaan u mahad celinayaa qolada xanaanada xoolaha oo noo timaaday oo gurmadka caafimaadka wado ayagana maxad gaar baanu celinayaa inta badan ilaahay baa ku mahadsan waa soo dhowaynaynaa barnaamijkan barnaamij aad iyo aad loogu baahnaa haddana in tayayntiisa iyo kobcintiisa lasii ballaariya aan codsanayno xarakada iyo maxaanku rahaa ee dowladda islaamka ahna inay arrintaas ay aad uga howlgasho
awalan allah u mahad celinaynaa subxaana wa tacaalaa siiyey nicam badan oo aan la soo koobi karin waxaa meeshaan isugu yimid dad aad u fara badan oo ka kooban walaayada gobolka midda degmada nuqubada iyo odayaal iyo aqoon-yahano iyo dhakhaatiir iyo qismigii xarakada oo qaybta xanaanada xoolaha ayaa halkaan isugu yimid runtii qismigaas waxay keeneen ama ay soo bandhigeen arrin loo baahnaa oo guud ahaan soomaaliya ay u baahnayd gaar ahaan gobolkan aad uu ugu dhibqabay oo ah daaweyn caafimaad talabixin iyo waxyaalo badan oo aan meeshaan lagu soo koobi karin waxaan isleeyahay waa wuxuu gobolkan iyo xoolahan iyo ummadda meesha joogta oo muslimiinta ay u baahnaayeen awalan ilaahay baa mahadsan mahad alle kadib waxaan soo dhawaynaynaa dhakhaatiirta ka socota caafimaadka xoolaha iyo wacyigelinta reer miiga dhammaantanna waxaan nahay xoololey haddaan soomaali nahay nin magaalo jooga nin mii joogo xoolahaasaan ku wada nool nahay ciddii daryeelayso ama daaweynaysa ama cudurrada haya kala tacaalaysa aad baan u soo dhaweynaynaa culimmada dhakhaatiirta ee noo yimid saakii waan wada kulannay waxay noo sheegeen inay daawona wadaan wacyigelinna wadaan annagana aad baan u soo dhaweynaynaa maxaa yeelay haddaan xoolaha lagu dhaqmo oo nimcooleeday ummadda soomaaliyeed waxaa la yidhaahdaa waxa keliya ay ku tiirsan yihiin waa xoolaha weeye xoolahaas haddaan la daryeelin haddii dal iyo dad midna ma jirayaan waa waxa keliya oon haysanno ama ganacsiga amaan ku noolnahay wey waxaan leenahay soo dhowaada dhakhaatiirey waan soo dhoweynaynaa dadkiinna iyo dalkiinna aad u shaqaynaysaan idinkuna dadka xoololeyda aad ka mid tihiin inaad xoolihiinni aad daweysaan dadkiinni aad u gurmataan waa shay muhiim ah waan idin soo dhoweynaynaa annagana gacan baan ku siinaynaa kulankan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wiilayada golaha nuqabada iyo dhakhaatiirta xanaanada xoolaha ayaa ku saaday xilli maktabka xoolaha muddooyinkan hoole ku aadan daaweynta xoolaha oo ka waday degmooyinkii deegaanada huulaayada islaamiga ah ee gado jasaaka allaahu khayran walaalka casaam ardayda macaahidda imaam maalig iyo sidoo kale khadiija binti khuweelid ayaa sameeyey bandhig cilmiyeedkii dib munaasabada ka kala dhacay wilaayaadka bakool iyo jubbada dhexe aynu ku hormarna dhanka wilaayada bakool iyo macadka khadiij binti khuweelid iyo walaalkeen cabdiqani maxmed وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر والنية شر لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل الدين مبني على المصالح في جلبها والدار للقبائل waxa uu ahaa bandhig cilmiyeed cajiib ah oo ay sameeyeen haweenka wax ka barta machadka khadiija bintu khuweylid faraciisa deegaanka ceelansaar ee wilaayada bakool kaasoo ardaydu ay ku soo bandhigeen cilmiga ay xambaareen muddo ku dhow labo sano oo ay wax ku baranayeen machadka ardayda oo gaaraya konton arday ayaa muddada ay wax ku baranayeen machadka xambaaray culum kala duwan oo sharci ah sida aad ku maqli doontaan bandhigii ay sameeyeen ugu horreyn mid ka mid ah gabdhaha daaciyaadka ayaa ka warbixisay muddadii ay wax ku baranayeen machadka iyo duruustii ay ku qaateen waxaana xigay bandhig cilmiyeed cajiib ah way ku warbiifadayha machad khadiija bintu khuweylid anfurunay gabro daaciyaadka ah fii madiinati eel ansaar hadda may ku marahayna hoob ilaahay kararnaga fataradii lamaad xal fatarayahanin dhammaatay fataradii lamaad ee kajarna fataradii koowaad may haninka dhamaaday tafsiirka kariimka shan juzi haninka dhamaatay fataradii lamaad hatamay banin ku dhamaatay shan juz qur'aanka inin ku dhamaatay marka fataradaasay lamaad hatamay baninka jaree kitaabka riyaadu saalixiinka nin kumid hay wala nin dhamaadi yaaquuto nafiisa nin dhamaati qawaacidul figiya nin kumid ee fataradaasay lamaadii hatamay buuha aakhir jamarahayna marka insha allahu awalan wa aakhiran ilaahay baka mahadsan marka haddii ilaahay karaarnagad haddana may eedan rajaysanaha anti fataradii lamaad markuuma inshadu hanin gebagabawahayta ilaahay may warsadaan biasmaa'ihi alxusnaa sifaatihi alculaa tii awalkiiba sidii haninka dhamaaye oo amni iyo caafimaad unoo qabna haddana taagna ninka dhamaata macahadka dhammaantiis ilaahay may buuha amni iyo caafimaad ilaahay ninka leey وهذا اليوم نريد أن نقدم لكم كلمة تتعلق في معهدنا وما أدراكم ما هذا المعهد هو معهد خديجة بنت خويلد التي جيء بها فوق سبع سماوات سلام ربها فتح هذا المعهد ليهيئ الداعيات ومدته عامان متتاليان وها نحن نمر على الوسط والحمد لله أولا وآخرا وقد علمنا في هذا المركز كتب متنوعة ونقدم الشكر الجزيل لمعلمنا كما نقدم الشكر لولاية بقول الإسلامية ولمن له دور في تأسيسه نقول لهم جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا ونقدم الشكر أيضا لإذاعة الأندلس ونقول أيضا للمجاهدين الصابرين المرابطين اصبروا وصابروا ورابطوا على الأعداء اعلموا بكم ارتدينا الحجاب والنقاب لله دركم وعلى الله أجركم أولى نبيلا محمد ويا عبادي أدومنك والذين أدومنك سو أسرفوا حدودبين على أنفسهم نفتي وكرشو لا تقنطوا أن قرصتين من رحمة الله إلهي نحرستيس أنك قرصتين إن الله علي يغفر الذنوب ذنوب تأليه دافوا جميعا دمان حال إته لمن تاب واي إنه إلهي هو الغفور أليه دافة بضواي الرحيم نحرسدو وأنيبوا نقضدوا إلى ربكم ربي هكشي نقضا وأسلموا له ألان هقان سما من قبل أن يأتيكم انتسين كوين العذاب عذاب ثم مداسد لا تنصرون ميسين قرقارو باب حمد الله تعالى وشكره قال الله تعالى إلهي سريمي بريهم فاذكروني إحصاء يا إلهي أذكركم أني نسون حسي واشكروا إي شكري لي أنا إي شكري يا إلهي ولا تكفروني إن كقالوتم وقال تعالى ألا سريمي بري لئن شكرتم هديسين كشكري دان نعمدي أنا سنسي يا إلهي لأزيدنكم زين زيادة أو سين زيادة إلهي سريمي بريهم وقل الحمد لله وقل أنا محمد الحمد مهضماتي لله إلهي أنصوناتي وقال تعالى ألا سريمي برهي آيد كالو آخر دعواهم خير جنات كوير انتيون كدن بيت أن الحمد لله إلهي أمهض أنصوناتي يا الله سو رب العالمين عالمين رب جينه تأمم قبقد لغة لغة عربية ما بدري القصد واللنجسدي وشرعا شرعا ما بدري إيصال التراب أرد جيسي إلى الوجه وجه أنت كيت جيسي واليدين لمد قعمود جيسي بنية ني نيداس أو مخصوصة لقار والي أسباب التيمم التيمم كأسباب تس سبعة تضوى نظم ميت حيها أصحابت بعضهم علمد قارش بقوله حلل شيكته فقد بي وايا وايا وخوف أبسه حاجة دنجب جبوشد إضلاله إضلال الماء ما شخص بيوش كرمان مرض جروايا مرض كاسو يشق شخص ربو إجبيرة كبوايا وجراح داوع machadka khadiija bintu khuweylid ee lagu diyaariyo haweenka daaciyaadka ayaa faracyo kala duwan ku leh wilaayada islaamiga ah ee bakool sida degmada tiyeglow magaalooyinka garasweyne iyo buurdhuxunleh iyo midka aan hadda ka hadlayno ee magaalada aceel ansaar kuwaas oo ay wax ku baranayaan boqolaal ka mid ah haweenka daaciyaadka ah ee ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee bakool jasaaka allahu khayran walaalka cabdiqani iminkanaan eegna dhanka degmada jilib wilasaamiga jubbada dhexe iyo macadka imaam maalig iyo walaalkeen cuthmaan axmed dhuubow maxadka imaamu maalig oo ka mid ah macaahidda ka furan magaalada jilib ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kaas oo ardayda dhigata macadka ay ku soo bandhigeen culuum kala duwan oo ay ku barteen macadka maamulka macadka imaamu maalig ayaa bixiye aqoon ay ka mid tahay barashada luuqadda carabiga xisaabta soomaaliga ingiliishka waxaa sidoo kale jira koorso lagu bixiyo kombyuutarka oo ay bartaan arday ka mid ah ardayda macadka sidoo kale macadka imaamu maalig ayaa waxa uu leeyahay qayb xifdinta qur-aanka kariimka ah oo ay xilli ka mid ah ay wax ku bartaan qaar ka mida ardayda intii uu socday bandhigga ardayda ayaa waxa ay soo bandhigeen culuum kala duwan oo ka mid ah waxyaabihii ay ku barteen macadka
هو العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال أحكامه خمسة الفرض والسنة والمباح والحرام والمكروه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري حد وحال سمع حديثك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه متفق عليه
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل الناس منازلهم رواه أبو داود xadiiu saabic aarbacuun can abi umaamata albaahiniyi radia allaahu canhu waxaa laga wariyaabaha karaal noqdee qaala wuxuu yidhi samictu rasuululahi sal allahu aleyh wasalam rasuulka alle ayaa maqlay sal allahu alay wasalam naxariis nabadgelyo korkiisa ahaato yaquul asoo odhanayo ina allaha alle qadacda uu siiyey kulladii xaqan xaqa qof walba u xaqiisa ayuu siiyey falaa wasiyata looma dardaarmi karo liwaarihin qof wax dhexlayo rawaahu abuu daawuud watirmidi wa ibnu maaji ayaa wariyeen تحدثي عن بيتك هذا بيتي بيتي جميل وكبير يضم سبع غرف ومطبخ وحمام هذه غرفتي هي غرفة واسعة فيها نافذة وسرير فوق السرير وسادة وبضانية جانب السرير غزانته هذا بيتي بيتي جميل وكبير يضم سبع غرف ومطبخ وحمام هذه غرفتي هي غرفة واسعة فيها نافذة وسرير فوق السرير وسادة وبضانية جانب السرير خزانة وهذه غرفة الجلوس فيها أريكة وسجاجة
macadka ah oo qayb ka mid ah ardayda dugsiyada qur-aanka fursadu siiyey maalmaha khamiista iyo jimcaha ayaa sidoo kale waxa ay soo bandhigeen aqoon kala duwan oo ay qaateen maalmaha khamiista iyo jimcaha oo ay ku bartaan macadka imaamu maalik السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك بخير والحمد لله وكيف حالك أنت بخير والحمد لله من أين أنت أنا من الصومال هل أنت صومالي نعم أنا صومالية وما جنسيتك أنت أنا صومالية هل أنت طالبة جديد نعم أنا طالبة جديدة ماذا تدرسين أدرس اللغة العربية ما هذه هذه حقيبتي ماذا في الحقيبة فيها جوال ودفتر وقلم ما هي العقيدة الصحيح هي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده في الإيمان بالله تعالى وما يجب له من التوحيد بربوبيته والألوهية والأسماء والصفات ما شروط لا إله إلا الله شروطها سبعة وهي اليقين المحبة الصدق الإخلاص العلم الانقياد القبول waxaan ka shaqaynaynaa xisaab ku dhufa ah oona ka kooban saddex god lagu dhuftay laba god qaybta koowaad waa shan boqol afartan iyo toddobo lagu dhuftay soddon iyo shan waxaan gudagelaynaa ka shaqaynta xisaabtan shan lagu dhuftay toddobo waa soddon iyo shan waxaa dhiganayaa shanta waxaan qaadanayaa saddexda shan lagu dhuftay afar waxaa watay saddex waa labaatan iyo saddex waxaan dhiganayaa saddexda waxaan qaadanayaa labada shan lagu dhuftay shan waa labaatan iyo shan waxaan watay labo waa labaatan iyo toddobo
maxadka imaamu maalig xaruntiisa magaalada jilib ayaa waxaa dhigta arday kala duwan oo isugu jira dadka waaweyn dhallinyarada iyo carruurta yaryar iyadoona macadka xilli kasta uu furan yahay qeybaha kala duwan ee bulshada sidoo kalena lagu barto culuumta shareecada iyo midda maadiga jasaaka allaahu khayran walaalka cuhmaan guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkii subaxnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga alandalus saaka wanig intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warka subaxnimo andalus waxaynoo suurtageliyey waana u mahad celinaynaa allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta ood kumadsantiin dhegeysiga warka subaxnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajirsi dhegeysiga idaacadda islaamiga alandalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak